أمتي ما ددهاها أمتي ما ددهاها أمتي ما ددهاها فتردت في المهاوي فتردت في المهاوي كيف ذلت كيف هانات كيف ذلت كيف هانات كيف ذلت كيف هانات وحداها كل غاوي وحداها كل غاوي
بسم الله الرحمن الرحيم assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegaystayaal kusoo dhowaada qaybta afaraad ee barnaamijka shirqoolka gaalada oo aad kala socotaan warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan
رغم هادته لسنا يا لقوم يائسينا سيعود المجد فينا إن مضينا مصلحين رغم هادته لسنا
haddii la baaro qorshayaasha iyo shirqollada ka dhanka ah caqiidada fakarka iyo diinta ay ummaddu aaminsan tahay waxaa inoo soo baxaya in cadowgu uu beegsanayo ahdaaf dhowr ahi saliibiyiinta waxaa duulaankooda udubdhexaad u ah laba arrimood oo muhiim ah kuwaas oo kale ah fikradda xagga maskaxda oo ka dhigan in lagu beegsado caqiidada ummadda lagu soo duulay mafaahiimteeda iyo mabaadi'deeda labo habdhaqan nafsi ah oo muuqda oo isna lagu beegsanayo caqiidada fekerka iyo mabaadi'da aadanaha sida lagu yaqaano tasarufaadka bani aadamka waxaa kala gedisan caqiidooyinka fahamka iyo mabaadi'da ay kala aaminsan yihiin taas oo keenaysa inay ku kala duwanaadaan dhammaan arrimaha aannu soo sheegnay sababta arrintan ayaa ah in bani aadamku uu mar walba ku dadaalo inuusan isburin amaba uusan noqon qof laba wajiile ah si kale haddaan u dhigno waxa uu qof walbaahi dadaal ku bixiyaa in habdhaqankiisa uusan noqon mid khilaafsan fahamka mabaadi'da iyo caqiidada uu aaminsan yahay iyo taa cagsigeeda oo ah fahamka mabaadi'da iyo caqiidadiisa inaysan iyaguna burin habdhaqankiisa tanaaqudka ama isbaraambarka ka dhex jira gudaha qofka waxay sabab u noqon karaan inay ruuxa dhaxalsiiyaan walwal joogto ah xiisad nafsi ah oo aan dhammaad lahayn iyo deganaansho la-aan gudaha ah kuwaasi waa calaamadaha xanuunka nafsiga ah ee uu qofku isku dayo inuu ka takhalluso oo uu ka badqabo inta uu awoodo laakiin waqti ayay u baahan tahay in qofku uu naftiisa dib u habeyn ku sameeyo waana arrin ku timaada in qofku uu qirto dembigii uu ku jiray ama naftiisa uu ku qanciyo haddii uu wakhtigu dheeraado oo uu qofku waayo mafaahiimtii iyo caqiidooyinkii uu lahaa waxaa kaalintoodii gelaya habdhaqanka cusub ee markaasi socda waana sida maanta haysata in badan oo ka mid ah muslimiinta oo aad arkayso markii ay caqiidadoodii ka tageen inay dhaqan kasta oo wanaagsanaa ay ku beddesheen habdhaqan liita dhammaana duulaanada xagga maskaxda iyo dhaqanka ayaa ah kuwo ku yimaada laba waddo midood midda koowaad waa duulaan xagga fakarka ah kan labaadna waa dhaqanka gaaladu waxay adeegsatay hab iska horkeen ah oo ay ku doonayso inay ku hirgeliso duulaan maskaxeedka waxaana muuqanaysa in habkan uu leeyahay afar qaab oo kale ah sida soo socota kow duulaan xagga fakarka ah oo lagu beegsanayo afkaarta muslimiinta labo duulaan xagga fakarka oo ka dhan ah habdhaqanka muslimiinta saddex duulaanka habdhaqanka wax ku oolka ah oo lagu burburinayo afkaarta afar duulaanka habdhaqanka wax ku oolka ah oo isna lagu baabi'inayo dhaqanka kuwani waa afarta qaybood ee ugu waaweyn duulaanka waxaana ka farcama waddooyin kale oo badan kuwaas oo leh wadiiqooyin kala gejisan oo tiro badan oo aan la soo koobi karin afartan qaybood ee ugu waaweyn duulaanka ayaa xambaarsan laba arrimood oo halis ah tan koowaad waa duulaan xagga fakarka ah oo lagu beegsanayo afkaarta muslimiinta waxaana uu kulansanayaa laba arrimood oo kale ah kow qurxinta afkaarta kiristanka ee lagu doonayo in lagu weeraro muslimiinta iyo in lagu qanciyo inay tahay wax sax ah oo anfacaya dadka rumeeya islamarkaana loo qaato mabaadi'da iyo habdhaqanka nolosha oo idil tan xigta waa in la suurad xumeeyo afkaarta la rabo in lala dagaalamo lagana tirtiro maskaxda iyo qulubta ummadda muslimka ah ee lagu soo duulay waxaana loogu talagalay in lagu saameeyo oo lagu bedelo habdhaqanka mid walba oo ka mida qurxinta afkaarta gaalada iyo suurad xumaynta habdhaqanka wanaagsan ee ay leeyihiin muslimiinta waxaa ku lifaaqan hadallo been abuur ah iyo noocyo ka mid ah baadiyeynta iyo xataa doodo baadil ah oo aan wax xujo ah ku dhisnayn tusaalooyinka arrintan loo soo qaadan karayo waxaa ka mid a qurxinta nidaamka ra'samaaliyadda ee reer galbeedka ama nidaamka shuuciyadda iyada oo la suurad xumeynayo nidaamka dhaqaale ee muslimiinta labaad waa duulaanka xagga fakarka ee ka dhanka ah habdhaqanka muslimiinta oo isagana diiradda saaraya labada arrimood ee soo socota tan koowaad waa qurxinta habdhaqanka lagu doonayo in lagu bedelo ummadda muslimka ah ee lagu soo duulay iyada oo loo marayo duulaanka xagga maskaxda iyo in bulshada lagu qanciyo in habdhaqankan uu yahay kan ugu wanaagsan nolosha bani'aadamka tan labaad waa in la suurad xumeeyo habdhaqanka wanaagsan ee la doonayo in lagu bedelo ummadda iyadoo la adeegsanayo dullaan maskaxeedka iyo in bulshada muslimka ah lagu qanciyo inuusan habdhaqankoodu ku habboonayn maslaxadda dadka wax guul ahna uusan u xaqiijinayn mid walba oo ka mid ah qurxinta afkaarta gaalada iyo suurad xumaynta habdhaqanka wanaagsan ee muslimiinta ayaa waxaa ku lifaaqan hadallo been abuur ah iyo noocyo ka mid ah baadiyeynta iyo doodo baadil ah oo aan wax xujo ah ku dhisnayn tusaalooyinka arrintaasi loo soo qaadan karayo waxaa ka mid a fakarka isdhexgalka ragga iyo dumarka oo ay aad ugu dadaalaan gaaladu iyaga oo markaasi suurad xumeynaya waaqica mujtamaca muslimka ah ee laasimaya tacaaliimta islaamka ee faraysa in laga fogaado mafaasida ka dhalan karta isdhexgalka ragga iyo dumarka tan saddexaad waa duulaan habdhaqanka wax ku oolka ah oo lagu burburinayo afkaarta wuxuu isna diiradda saarayaa laba arrimood waxay soo bandhigayaan habdhaqanno nafsi ah ama kuwo camali ah oo ka tarjumaya mafaahiimtooda duulaanka caqiidadooda iyo mabaadi'da ay xambaarsan yihiin iyada oo loo soo bandhigayo suurad la qurxiyey oo dadka qaar lagu khaldi karayo habkan waa mid ay ku dadaalaan oo ay ku doonayaan inay saameyn dadban ku yeeshaan afkaarta ummadda muslimka ah ee lagu soo duulay waxay soo bandhigayaan habdhaqanno ka tarjumaya qaawanaanta dumarka iyagoo u maraya waddooyin aan toos ahayn taasoo ugu dambayntii dadka qaar ku ridaysa dabinka ah in haweenka caariyaadka ah ee aan asturnayn laga dhigo kuwa ugu qiimaha badan haweenka muslimaadka dullaanka noocan ah waxa uu aad ugu socdaa soomaaliya sida ay ka cawdeen in badan oo ka mid ah culimmada waxaa warbaahinada qaar ee magaalada muqdisho ka baxa aflaam musalsalaad ah oo lagu buunbuuninayo qaawanaanta dumarka laguna quursanayo asturnaanta iyo xijaabka oo ah sharafka haweenka dowladda federaalku waxay qabataa bandhigyo ay ku sheegayso in dhaqanka lagu soo noolaynayo mid ka mid ah bandhigyadaasi waxaa ka soo muuqday nin timaha daystay oo maro iyo funaanad cad soo xirtay iyo gabar dhar aliindi ah ku labisan oo badar isla tumaya ama isla xashirinaya dullaankan xataa waxaa loo soo marayaa jaamacadaha oo in badan oo ka mid ah maalmo u asteeyey ficiladan guracan ee qaawanaanta iyo isdhexgalka ahi hargeysa waxaa ka furan xarunta dhaqanka oo lagu martiqaaday marar badan dad gaalo ah iyo ururo qoomuluud ah waxaana dadkii halkaasi ka muxaadareeyey ka mid ahaa nin islaamka ka baxay oo la yidhaahdo nuuraddiin kaas oo dhalleeceeyey xijaabka islamarkaana si xishood la-aan ah u xayeysiiyey qaawanaanta aniga waxaan idhi hooyaday weligeed shukama xiran dadaannu qaraabannahay baa jira walaasha hooyaday walaasheed baa waxay dhashay gabdho iyo wiilan gabdhahaasaan ku nakiinay shukada xiran marka hadda zaki hadduu yidhi soomaaliya bri islaamic bay ku jirtay hooyaday ma bri islaamic bay ahayd hooyaday islaamkay maalin waliba lix ma lix lix bay tukan jirtay salaada shan baa la tukan shan baa la tukan islaamnimadii is it defined by the clothes that we wear diintanadii runta ahayd oo saxa ahayd oo guntiinada lahayd ee masaafada lahayd
Thank you very much.
عقبي النعم بدل كان وهر يعني إلهي هلاك وقو كرداد يا قرال إلهي هلاك وقو كرداد يا قرال qodobka labaad ee duulaanka fikriga ah waa habdhaqanno nafsi ah ama kuwo camali ah oo ka tarjumaya afkaarta caqiidada iyo mabaadi'da ummadda lagu soo duulay habkaasi oo loo soo bandhigayo qaabab dhagaraysan oo si dadban u saameynaya afkaarta ummadda ayaa dadka looga dhaadhiciyaa inay ka tanaasulaan afkaarahooda caqiidooyinkooda iyo mabaadi'da ay aaminsan yihiin si ay taasi ugu suura gasho waxay suurad xumeeyaan muuqaalka xijaabka haweenayda muslimadda ah iyagoo adeegsanaya habab foolxun oo ay ku doonayaan inay meesha kaga saaraan fakarka xijaabka haweenayda muslimadda ah iyo xukunka sharciga ah ee dumarka faraya inay xijaabtaan qodobka afaraad ayaa isna ah mid dhagarihiisa iyo xeeladihiisa wata waxaana tusaalihiisa iyo dhaqangalkiisa laga dheehan karaya meelo badan oo ay soomaaliya ka mid tahay waxaana arrintaasi eegaya sheikh xasan yacquub kani waa duulaan lagu burburinayo habdhaqanka wax ku oolka ah waxayna u dhaqangelinayaan si tartiib tartiiba ama aayar aayara iyagoo ku dabaqaya habdhaqanka nafsiga ah iyo kuwa camaliga ah ee ku saabsan afkaarta mafaahiimta iyo aqiidooyinka ay duulaanka ku yihiin waxayna leeyihiin astaamo muuqda ayay leeyihiin tusaalayaasha loo soo qaadan kara waxaa ka mid ah in nidaam dhaqaale si dhab ah looga hirgeliyo dalalka muslimiinta ayadoo markaas la adeegsanayo habka ribada dhaqaalahaas ayaa waxaa sidoo kale loo adeegsanayaa doorka fisqiga iyo faajirnimada habkan dhagaraysan ayaa mararka qaar salabiyiintu u sahla inay dadka soo ajiibay baaqiyadoodii ka faa'iidaystaan una qurxiyaan afkaartoodii marka uu qofku ka tago habdhaqanka muujinaya fikraddiisa caqiidadiisa iyo mabaadi'diisa wakhtigana uu ku dheeraado waxaa si qoto dheer oga sii dabago'aya fikirkiisii hore caqiidadiisii iyo mabaadi'diisii intaba dabargo'aasna wuu sii soconayaa ilaa waxyaabihii uu aaminsanaa loogu beddelo fikrado caqiidooyin iyo mabaadi' cusub kuwaas ayaana noqonaya kuwa ugu sarreeya dhaqamadiisii iyo ficiladiisii iyo weliba caadooyinkiisii xaaladdan oo kale way u fududdahay saliibiyiinta in qofkaasi ay ku qanciyaan inuu gebi ahaanba uu ka tago diinta islaamka ciyaadan billaah tusaale waxaa u ah oo aad maanta arki kartaa dad shalay khayr iyo diin ka shaqaynayay maantana u shaqeeya dimuqraadiyadda weliba ku darsaday inay jeediyaan hadallo cagsi ku ah aayadihii qur'aanka ee ay shalay ummadda u sheegayeen dadkaas hal mar keliya ismay rogin ee waxay mareen maraaxiishan ay gaalada u dejisay waxaa jira xigmad odhanaysa haddaad maqasho qof ayaa sun cabbay ogow iyadoo sideedii ah lama siinin ee waxaa loogu daray waxa uu jecel yahay ha ahaato maal ama madaxtinimo ama wixii la mid ah markanna waa habdhaqanka ugu halista badan duulaan maskaxeedka horaan waxaannu u soo sharaxnay waxyaabaha ugu halista badan duulaan maskaxeedka oo aannu u soo qaybinnay afar waaxood waxaa si xusid mudan oo jirta inay afartaasi ka dhalanayaan faracyo badan oo ay saliibiyiintu u adeegsadaan inay ku xaqiijiyaan hadaaftooda gurracan kan koowaad waa in la suurad xumeeyo caqiidada iyo fahamka xagga fakarka ah ee muslimiinta iyo kan labaad oo ah in la suurad xumeeyo nidaamka islaamiga ah iyo dhammaan axkaamta shareecada islaamka akhlaaqdiisa iyo wax walba oo ku tacalluqa dhaxalka islaamka iyo taariikhda muslimiinta sababka ay xoogga u saarayaan duulaankan ayaa ah inay og yihiin in islaamku uu si fudud ku faafo islamarkaana uu bedelo afkaaraha baadilka ah si haddaba ay fakarkooda u gaaraan ayaa waxay duulaankan u adeegsadeen qodobada soo socda kow inay shaki geliyaan xaqa sida inay shubahaad ku furaan oo u adeegsadaan durid iyo been abuur joogto ah iyo inay isticmaalaan doodaha ku dhisan beenta been abuurka xeeladaha taxriifka qarinta xaqa iyo inay isku qasaan xaqa iyo baadilka taasoo ay u sii dheer tahay inay muujiyaan arrimaha qaar kuwo kalena ay qariyaan shirkii ay dowladda federaalku muqdisho ugu qabatay koox wadaado ah oo badankood ka yimid maraykanka iyo yurub bishii janaayo ee sanadkan waxaa ka muuqanayay qodobada aanu soo tilmaanay waxaa la isku qasayey xaqa iyo baadilka been cad ayaa la sheegayey dastuurka dowladda federaalk oo ay ka buuxaan qodobo xalaalayn iyo xaaraamayn samaynaya ayaa lagu tilmaamayey mucaamalaad gaalada waddanka joogta lagamaba hadal dadka diidan ee ka soo horjeeda dullaanka fikriga ah iyo kan milatariga ee shisheeyahana waxaa lagu tilmaamay khawaarij qodobka labaad waa in lala dagaalamo luqadda carabiga ee fasiixa ah iyo luqadaha kale ee ay muslimiintu leeyihiin iyo inay isku dayaan inay tirtiraan culumta iyo adabka ay leedahay luqadda carabiga dagaalkan ayaa leh suurado badan oo dhagaraysan mar waxaa loo adeegsadaa usluubka naseexada iyagoo marna ku soo gabanaya waxa loogu yeero culumta afka guud kaas oo ku dhex faafay daraasaadka jaamacadaha wuxuu dullaankan lasoo ifbaxay dagaal ka dhan ah dacwada isaga oo boorinaya in la barto lahjadaha intii la baran lahaa carabiga fasiixa ah mararka qaar waxay beddelaan qawaacidda luqadda haddaba marka aan soomaaliya joogno waxaa toban sannadood ka hor la xasuustaa in barashada luqadda carabiga ay maraysay meel aad u sarraysa haddase sidii waa ay ka duwan tahay waxaana sababka inooga waramaya aqoon-yahan cabdalla soomaalida carabiga markaan taarikh ahaan dib u yara eegno yani waqti waqti iska cujaal iska yahay yani soomaalidu maxay wax ku qoran jirtay qabla soomaaliga intaan la qorin soomaalida waa naqaan kun sagaal boqol toddobaatan afartii baa la qoray anuu kuntu cayirna irsuq nin weyn baan ahaayoo maaragtay dugsi dhigta toddobaatan iyo afartii markii la qorayay olli horumarta reer miyiga soomaaliya soomaaliya la qorayay wixii ka dhacay waa qoran yihiin taariikhda waa la heli karaa hal taariikhu tacuudu nafsaha dagaalkii la qaaday yacni nin ka mid ah raggiisa oo luuqadda qoraya oo maaragtay muthaqafiinta ahaa oo raggii wax yaqaanay oo soomaaliya wasaaradda waxbarashada iyo hiddihiisa ka tirsanaa oo ka sheekeynayaan fadhiyey wuxuu leeyahay afar cawaan waxaan isku haynay war luuqadan aan luuqal carabiya ka dhigno cal aqal haddaana wax kale ka dhigaynin aan xuruufta carabiga isticmaalno xuruufta laatiinka naga daayay afar cawaan markuu dagaalkii socday oo anagii qaashkiiya waxaa la yidhaha loo gudbiyo madaxweynihii markaa joogay murtadkaa wuxuu yidhi waa loo geeyey isaguna la taliyaal buu lahaa waxaa la yidhi waxaa laisku hayaa in xuruufta la qaato carabi oo alif ba ta jaymi la qaato iyo in la qaato ba ta ja sidaan labadaba waa diyaariyeen macnaha aqoon-yahanadii wuxuu yidhi tan ha la qaato muddo soomaaligu warta faysaleeyey kow dagaal luuqal carabi ay ahayd sababto haddaan xuruufta baranno iyo kinanteeda iyo hikaadeeda haddaan naqaano namaba dhibi lahayn soomaha carabigu yacni carabigae fogeyn nagala fogeynaya dartiis ayaa waxaa noola dooray laatiinkan ba ta ja xa kha ta fiiri dhawaaqu waa carabi dhigaalkuna waa laatiin say isu qabane dhawaaqu waa carabi u fiirso maana intana luqataani akhi luqatan waa luqa carabiya dagaalka horta kaasuu ahaa waa haddaa ku xigto xaaliga yacni markii la fiirsho madaarista iyo iskuullada iyo hadda ka furan yani dalka oo intii hadda dowlaadkan yani xukuumaatu ridda ay istabamar marayeen ka hor maxaa dalka ka furnaa annagaa taas kulli goowjoog baan ahaynba maaragta madaaris carabiya oo kulli muasasaad iyo munadamaad oo munadamadii afbanis ay ugu weyneyd oo carabi wax ku dhigi jiray yacni dagaalka lagu hayn jiray anigu waxbaan ka garanayaayo maaragtay waxbaan macallin baan ka ahaa waxaa dhici jirtay bishii dhowr jeer baa kormeer waxaa noogu iman jiray hay-ade iyo gaalo iskuulladii maaragtay yacni ayagoo fiirinayo laba qodob luqada wax lagu dhigayo mar kasta waana weydiin jireen waana weydiin jireen wathaniyan zaygana waa weydiin jireen dharka la qabo war dadkan dad muslima waaye gabdhaha iyo wiilasha la kala saaraya xijaabkan dhexday farta ka qaniinayeen munadamaadka ayaga ahaa oo carabiga ku dhigayey oo wixii aaway hadda ma jiraan mise ma jiraan su-aashaasi bulshada la weydiinayaa raggii ka shaqeyn jiraa la weydiinayaa maxayse ku dambeysay maxaa lagu bedelay moraa lagu qubaystay carabiga waa laga tegey bal ninkii carabiga hadda dhigaya waxaa la gaarsiiyey in la yidhaaho imtixaankaaga mel imtixaanka soomaali buu ku imaanayaa ama ingiriis buu ku imaanayaa mana lihid xuquuq waxbarasho jaamacadeed dowladda ridada ku wasaaradda waxbarashada hadda ayaa ku goodisa qodobka saddexaad ee duulaanka waxa uu yahay dib u soo noolaynta qowmiyadihii hore iyo dhaqamadii jaahiliga si ay uga horgeeyaan islaamka iyo inay kala qaybiyaan shucuubta muslimka ah iyaga oo ku xiraya jaahilnimadoodii soo jireenka ahayd iyo colaadihii qowmiyadaha dadka soomaalida ah ee arrimahan ka karkariya baraha bulshada ee internetka una badan qurba joogta ma ahan waxay iska caashaqeen howlahan ee waa qorshe meel fogsalka ku haya oo lagu doonayo in ummadda muslimka ah ee soomaaliyeed lagu kala dilo qaybta afraad waa inay qortaan shaqaale iyaga oo ka faa'iidaysanaya kuwa kaafiliinta iyo juhalada ah kuwa hawadooda raaca ee munxarifiinta ah iyo fasaqada ka midka ah cusaada muslimiinta si ay ummadda uga leexiyaan caqiidooyinkooda iyo fahamkooda saxda ah dadka noocan ah waxay sidoo kale gaaladu u adeegsadaan suurad xumaynta dhaqamada islaamka iyaga oo shubuhaad iyo wax aan jirin ku doodaya si ay marmarsiyo ugu helaan shaqada guraacan ee ay hayaan waayahan dambe waxaad mooddaa in waaqica soomaalida ay ka soo muuqanayaan dadka noocaas ahi diinta ayaa si tartiib tartiib ah loo aflagaadaynaya waxaa la eegayaa dareenka iyo falcelinta dadka haddii ay bulshadu kacdo waxaa la odhanayaa waan ka xumahay oo waan ka toobad keenay haddii kalena halkeeda ayaa laga sii wadanayaa qodobka shanaad waa in si tartiib tartiib ah meesha looga saaro dhaqamada ay duulaanka ku soo qaadeen waxay isticmaalayaan oo ay kuu muujinayaan saaxiibtinimo waxay bulshada ku dhagarayaan hawada shahawaadka iyo admaacda kala duwan ee adduunyada waxay ku dadaalayaan inay ku milmaan bii'ada si ay u fasaadiyaan iyaga oo si tallaabo tallaabo ah u qabanaya shaqada fasaadiinta si aan loo fahmin oo aan loogu baraarugin waxay ku dadaalayaan inay fasaadkooda u soo bandhigaan hab xeeladaysan sida sheekooyinka riwaayadaha iyo masraxiyadda xeeladda lixaad waa adeegsiga nifaaqa iyo munaafiqiinta habkan ayaana horraan iyo haddaba u shaqeeya sida soo socota marka hore sufuufta muslimiinta ayaa waxay ku soo darayaan dad gaalo ah balse islaamnimada muujisanaya si ay muslimiinta u fasaadiyaan fakar ahaan iyo dhaqan ahaan intaba intaasi kuma eka eh waxay dhibaato u geysanayaan muslimiinta iyaga oo safkooda ka soo jeeda waxay ku dadaalaan in dhallinyarada muslimiinta laga dhigo nooc laba wajiilo ah oo dhan ah diinta islaamka muujisanaya dhanka kalena la dagaalamaya oo fulinaya danaha saliibiyiinta iyagoon is-ogeyn intooda badan waxay juhdi ku bixiyaan inay soo canbixiyaan kuwa liita si ay bulshada ugu baraan dad aqoon-yahano ama siyaasiyiin ah oo nolosha heer sare ka gaaray qodobka toddobaad waa ka faa'iidaysiga falcelinada kadib marka ay dhacaan xaalado deg deg ahi tusaale waxa uu ah in xilliyada khilaafaadka muslimiinta ay ku dadaalaan inay sii huriyaan xaaladda ama si tartiib tartiib ah looga takhalluso qaybo waaweyn oo ka mid ah muslimiinta ama lagu kiciyo kacdoonno iyo dibadbaxyo lagu daciifinayo awooddooda ama se lagu kala qaybinayo qodobka sideedaad waa adeegsiga tallaabooyinka nidaamsan ee lagu soo guurinayo fakarka maskaxda laguna bedelayo mid kale oo maskaxeed sababtoo ah in si deg deg ah loo soo guuriyo dullaan maskaxeedka waa arrin ay nafafyaalku diidayaan sidaasi darteed waxay adeegsanayaan tallaabooyin nidaamsan sida in mid mid loo taxriifiyo mafaahiimta islaamka iyadoo wakhtiga loo kala fogeynayo haddaba asheykh cabdulilaah ayaa ka waramaya wadiiqadan iyo halista ay leedahay nimankan gaalada aynu hayno wax la hadhi maayaan saa'ir badan oo shaytaaniya iyo tallaabooyin badan oo guracan oo qofka diintiisa ay kaga maran hamaaminayaan ayay adeegsanayaan wax ilaahay xalaaleeye baan rabaa inay kaaga dhiga yidhahdaan xalaal ku yidhahdaan bay rabaan wax ilaahay xaaraameeye bay rabaan waa xalaal inay yidhahdaan ilaahay isagoo arrimahaas oo dhan inooga digaya wuxuu dhowr aayadood inoogu digay inaynan gaalada tallaabooyinkooda inaynan raacin tallaabooyinka gaalada iyo wadooyinka qaadaan iyo shaqoolada inoo inoo maleegayaan inaynu ka leexano markii suurat alcaam aada looga soo hadlay waxyaalaha ilaahay xalaaleeyey ay gaaladu xaaraameeyeen nimankii yuhuuda xaraameeyeen ay yidhaahdeen shaygaasu annaga noo xalaal yahay dumarkayga waa ka xaaraan wixii uurka ku jira xoolaha uurkooda ku jira waa waa naga dhexeeya iyo wax lamida iyo waxaan ma anzal allah biha musuldaano badan markay dalbaleen oo waxyaalo badan oo ilaahay xalaaleeyey ay naftooda ka xaraameeyeen ama ay ehelkooda ka xaraameeyeen iyo iyo xaasaskooda aakhirkii baa ilaahay wuxuu kusoo gabagabaynayaa aayaadkaas kuluu mima razaqakum allaahu walaa tattabicuu khutuwaati ashaytaani innahu lakum caduwun mubiin wixii ilaahay idinku irsaaqay cuna shaydaanka tallaabooyinkiisana ha raacina ninkan shaydaanka wuxuu idin yahay cadow cad oo bannaanka cadaawaddu saar buu idin yahay marka wuxuu xalaal idinku sheegay oo ilaahay xaaraameeye haka rumaysanina wuxuu isagu xaaraan idinku sheegay ilahay xalaalayana haka rumaysanina alxalaalu maa axalahu allah waxaraamu maa xaramahu allah arrintaa in lagu baraarugo ayaa la rabaa taas waa khudubo la rabo in gaalada lagaga leexdo iyo shayaadiinta shayaadiintu markaan leenahay waa shayaadiinu linsi iyo shayaadiinu ljin labaduba way ka kooban yihiin labadaba waxaa weye in la iska ilaaliyo shirkooda iyo dhagortooda weeyaan mar kale iyadoo laga hadlaya arrimahaas oo inaan xalaashii iyo xaaraanta lagu raacan waxay xalaaleeyaan aan lagu raacin waxay xaraameeyaan aan lagu raacin iyo ilahay wuxuu leeyahay dadko dhan iyadoo lala hadlayo yaa ayuha annaasu kuluu mima fi lardi xalaalan طayiba walaa tatabicuu khuطuwaati الshayطaani inahu lakum caduwu mubiin inamaa ya'murukum bالsuuءi wاlfaxshaa waan taquuluu cala allahi maa laa taclamuun ha iska ilaaliyaan ninkan isagaa shaydaanka ah hala iska ilaaliyo wixii ilaahay adduunka idinku fidiyey xalaala cuna khuduwaadka shaydaanka iyo waxaana xaaraan wax xalaala ka fogaada ninkan wuxuu idin yahay cadow banaanka cadaawaddu saar buu idin yahay iska ilaaliya shaydaanku wax kale idin fari maayo wuxuu idin farayaa bisuu wax xun iyo faxshaa dembi xun oo dhan iyo zina iyo wixii lamid iyo keyrka buu idin farayaa wuxuu kaloo idin farayaa an taquuluu cala allahi maa laa taclamuun ilahina ku been abuurataan marka khuduwaadka shaydaanka o dhan waa lainooga digey iyo atbaacdiisa min alinsiga ah waa inaynu iska jiraa loo baahan yahay waa in banaanka ka maro oo ilaahay amarkiisa aan ku soconno xalaash waa wixii ilahay xalaaleeyey xaaraantuna waa waxay ilaahay nebigiisu ay xarimeen weeyaan gaalna warkiisa aan la qaadan ama distoor ha ku qoro ama qaanuun wadci ha ku qoro ama xeerbeyti iyo odayaal dhexdooda ha ku qoro shaydaanku tallaabooyinkiisa oo dhan in laga leexdo oo kitaabka ilahay la raaco iyo sunnada nebiga waxay iyagu labadaas xalaaleeyeen unbaa xalaala waxay xaraameeyeen unbaa xaraama taasaa aad laynooga digay
جددوا الدين وسيروا في ركاب الخالدين وإذا نحن تخاذلنا وعشنا خملينا جددوا الدين وسيروا في ركاب الخالدين dhegaystayaal intaa ayaan kusoo gebagabeynaynaa qaybta afaraad ee barnaamijka shirqoolka gaalada tan iyo qaybta xigta waxaan idinku dhaafaynaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu
أمتي ما لدهاها أمتي ما لدهاها أمتي ما لدهاها فتردت في المهاوي فتردت في المهاوي كيف ذلت كيف هانأت كيف ذلت كيف هانأت كيف ذلت كيف هانأت وحداها كل غاوي وحداها كل غاوي أمتي ما ندهاها فتردت في المهاوي